wali waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toos idin kaga imaanaysa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo habahayoo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sicir bararka iyo sababaha keeno iyo weliba waxa laga qaban karo waxaana barnaamijka noogu marti ah cabdi cali daakir oo ka mid ah dhaqaalyahanada soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda cabdi ugu horeyn adigoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal inta aanan u gudagelin qodobkeenna london waxaa ka dhacaya kow iyo tobanka bishan shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay bal warbixin kooban naga sii shirkaasi aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha v o a da meel kastay joogaan marka hore ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dawladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu la kulmayaa sida aad sheegtay dalkan dawladda ka talisa britain iyo beesha caalamka oo iswata runtii waxayna ku saabsan yahay miitinkaasi arrimo dhowr ah oo saddex qodob noqonaya dhaqaalaha horumarka iyo waxa la yidhaahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada hortaala laga qaado dalkana sidaad la socoto bicturka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay nabadiisu way burbursan tahay waxaa kale oo burbursan siyaasadiisa marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime ministerka uu isagu doortay waana taa arrimaha shirku uu maaragtay kusaabsan yahay dhanka dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha ayaanu ka qaadanaynaye sicir bararka muxuu ka tiri doonaa ayaad leedahay shirkan shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability waa tahay maaragtay lawada garanayo maaragtay in waan waan waan waan waad mahadsantahay cabdiyow waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeenii waxaan jeclahay waa maxay sicir barar maxaase keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisa sixir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay ama waxaad oran kartaa oo kale sixir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaadka good and serviceka waxa la yidhaahdo siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada dawadiisa dawadiisa waan u imaan karnaa waan u imaan doonaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado faahfaahin fiican inaad naga siiso runtii runtii sixir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah dhammaan pool inflation la yidhaahdo no no soomaaliye dhammaan pool inflation runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yidhaahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo markaa iyada a baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado man pool inflation markaa markaa sida aynu la wada soconno caaman soomaaliya oo dhan ama dhulka soomaali ay degan tahay oo dhan waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo wax kasta oo la cabayo wax kasta oo loo baahan yahay ala adeega oo dhan dibadda ayaynu kasoo iibsanaa markaa iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu kusoo iibsanaa waxaa weeye lacag adag oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga oo waxaynu isticmaalaynaa waxaa weeyaan wall priceka lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin soomaaliga ama somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego waxa kale oo keenta iyadana oo qayb kale ah qaybta kale ee la yidhaahdo cost bush inflation sixir bararka noocan ahna waa sixir bararka inta badan ka yimaada sidaa aan sheegay waxa la yidhaahdo qiimaha oo alaabta aad dibadda ka soo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jira wax badan baana maaragtay ku xidhan halkaa iyada markaa waxaa dhacda oo caaman soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta la soo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto markaa waxaa imanaya profit push inflation sixirka sixir barar kale oo la yidhaahdo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi markaa sixir bararka soomaali maanta meel kastay joogto wuu hadheeyey runti aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maarayn karo waxaa inoogu martaa cabdi cali daakir oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maarayn karaa see looga hortegi karaa sida la wada og yahay sixir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sixir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in la mid la yidhaahdo c p i oo ah consumer price index iyo mid kale oo la yidhaahdo maaragtay retail price index marka labadoodaba waxaa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahannahay maaragtay waa tahay adoo mahadsan labadaaba inaad noo soomaaliyeyso isku day maadaama dadka badan ee soomaalida ay ku dhegaysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka kii waa halbeegyada lagu cabiro sixir bararka oo markaa iyada ah la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maaragta weeye halbeegyadaas marka si dhinaca kale haddaad eegto sixir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga layska daabacanayo saad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in layska samaysto oo lacag badan maaragtay la sii daayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sixir bararka la wada og yahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo markaa iyada ah tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo markaa iyada ana waxa la yidhaahdo disline purchasing power ay sababto maaragtay taariikho badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman soomaali oo dhan meel kastay joogto waxaa jira waxa la yidhaahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagtaa badan ee la daabacanayo wadamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayey nineteen twentygii waddanka jarmalka dhaqaalihiisa waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagtaa badan ee layska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa la-eg waxa labadii kun iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala south america oo ecuador waddanka la yidhaahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhac weyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay waxgoyn weyday iyadoo ka timi arrintaa iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo waxgoyn weyday markaa iyada ah waddanka ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarsation maaragtay lacagtiisii markay waxgoyn weyday markaa caaman soomaali oo dhan waxa weeye waxa ku jira hadda waxa weye waa sixir barar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jalleecno dhinaca dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horeeya ayaan u gacan hadinayaa dhegaysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka waa mahadsan tahay jaamac magacayga waxaa la dhahaa cali yacquub jaamac waxaan joogaa muqdisho khaasatan bakaaraha arrintaasoo runtii la xiriirta waxaan hadda ka hadlayno horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo professorka aad u mahadsanyaha suu noogu sheegay iyo wariyaasha uu jaamac ugu horeeyo horta sixir bararka adduunka marka loo fiirsho waxaa keena dhaqaalaha dhaqaaluhu markuu fiicnaadan waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro labaatan iyo shan boqolkiiba doolarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato markuu xumaadana waxaa laga dhimaa labaatan iyo shan boqolkiiba doolarka si dadku ay wax u gataan taas ma jirto runtii soomaaliya waxaa jira control la-aan baa jirta oo kow ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofku hadduu toban dollar wax kasoo baxsho uu xataa dhihi karo boqol dollar oo runtii anuu arkay marka sixir bararka soomaaliya ka jira ma aho sixir barar aan controli karno wax controlayan hadda runtii ma muuqdaan waxaan la controlaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga controlo dhicidiisa iyo qaadadiisa maraykanka taas oo aan related la ahayn soomaaliya waxa ka jira oo maraykanku markuu lacagta dhimahayo ama uu qaadahayo uu danihiisa ka fiirsanhayo marka taasaa waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu toban dollar kusoo arko meelna uu kusoo arko labaatan dollar uu kusoo arko meelna uu kusoo arko boqol dollar maxaa xal ah marka caliyow waxaa xal ah waxaan xal ahayn waxaan xal ahayn waxaa waaye in la controlo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka dollarka waxaa xal ah inaan iska controlno runtiina waxaa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay controlka dollarku nooguma jiro gacanta waa tahay dhaqaalihana hadduu dhaqaalihana hadduu fiicnaado iyo hadduu xumaadaba meeshaa laga haystaa waa marka barofesorka waxaan ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka waa waa aad ayaad umahadsan tahay cali yacquub jaamac kusoo dhawow cabdicali daakir walaalo aad buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu sheegay laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kastoo i dhegaysanaya ama soomaali aba meel kastuu joogo sida aynu la soconno ma jiro ilaa dawladdii maxamed siyaad barra ay ka baxday soomaali oo dhan dawladdii markaa gacanta ku haysay waa tii uu dhumay haykadkaasi ama ama central governmentiga waxaa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxaa gacanta ka baxay monitor policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta waayo soomaaliya ama waktigii maxamed siyaad barre waxaa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jiraa muu wareegi jiray laakiin waktigan hadda waxaa soo baxay laba lacagoyow oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oy ka maxay haytoolay liidato tii maaragtay dunida la isticmaalayay marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yidhaahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaalla oo caalamka oo dhan qodobada ugu horeeya uu ka duulayay ku jirta marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa la soo celiyo oo oo la keeno physical policy iyo monitor policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka hard currency-gu kama shaqayn karo soomaaliya kama shaqayn karo waayahay ama meel kale kama shaqayn karo waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacaguu leeyahay lacagtaa iyada ah siday u jirto tayadeedu iyo wareegeeda waa in dawladdu ay maaragtay ay ay ay hirgelisaa waa tahay midda kale ganacsatada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ama ganacsi monopoly ah inay waddanka ku haystaan lagama yeelayo waayo waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bangigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaalla si uu u dheeli jiro monitor policy iyo physical policy si Aanu- dhaqaalaha loo ilaaliyo waddanka maaragtay oo dhan ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price controlka iyo oo dhan oo awood ama hay-adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo waddanka dhaqaalaha yaallaba aad Cabdi- baan u mahadsan yahay cabdicali daakir waxaanu siinaynaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamida muuse oo joogta magaalada boosaaso runtii aqoon-yahanka waan salaamayaa sidoo kale shaqaalaha c o dana waan salaamayaa saddex su-aalood ayaan rabaa inaan aqoon-yahanka weydiiyo waa maxay sababta sicir bararka keenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco waa maxay mas-uuliyadda ay dawladdu ku leedahay kicidda sicir bararka sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir barar ka dhicin wadanka waa mahadsantihin aad ayaad umahadsan tahay soomaali meel kastay joogto waddanku ma laha wax soo saar ma laha marka mar kasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dawlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqaysa waayo dalka waxaa soo galaa dibaduu ka yimaadaa marka halkaa iyada ah waxaa imanaya sida aan la socono lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar marka dalka markay badeecadu soo gelayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo boosaaso ama laga isticmaalayo hamar ama laga isticmaalayo hargeysa waxa weeye currency-ga aynu wax kusoo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xeroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta waddanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha waddanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey way maqan tahay taa iyada ah dhinaca kale waxaa aada iyo aad walaashay aada ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadu ay la socoto one dollar waktiga xaadirka ah inuu u dhigan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga somaliland oo kale wuxuu u dhigan yahay waktiga xaadirka ah one dollar equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa ten thousand somaliland shilling waxaan umalaynayaa xamarna wuu kasii koreeyaa taa iyada ah markaa iyada ah lama oran karo sixir barar ma imanayo wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dawlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqayso oo qodobka ugu horeeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa waayo physical policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku way isku xidhan yihiin oo waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo micnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaaro kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in laga hortaado sixir barar wax kasta oo keenaya marka waa in dhaqaa dadka dhaqaalaha waddanka leh oo ganacsatada ah hab qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah waddanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax oo oo wax oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kaleba waddanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalku uu maaragtay u wareego oo waddanka gudihiisa unsan uga bixin laakiin sida aad la socoto dollarka ka baxaa soomaaliya oo dhan maanta ka aada etoobiya meel kasta iyo bendinka ku baxa ummadda soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan waayo waynu la soconnaa maxay ahay toolay millions of dollarka maalin kasta baxaya ee la qaadaya cash marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta waddanka uga baxaysa waddanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummaddana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragta waa tahay aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee xamda oo boosaaso inaga soo wacday ina weydiisay haddaba aan u gudubno dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa nasre caynab quraale oo loo yaqaano nasre dhagaxley waa idin salaamaya adiga weriyaha saambul saama iyo wiilka odayga aqoon-yahanka ah arinta sixirbararka haddaan dhex galo horta aniga waxaan qabaa kolba islaan qaxootidaad joogtaan ahay in laba maado ay keento maadada koowaad oo ah wadankii kala dambayn ma leh wax kala socdo ma lah raas caseer ilaa raas kambooni wadanku hadduu wadan dawlad adago dhigabadeed uu aasan yahay sixir bararku saa nooma saameeyeen dhibaataduna inta waa ka yaraan lahayd marka midda koowaad oo u horeysa waa dawlad tabaryaraanta jirta weeye awgeed taas taasaan ka idhi midda labaad waxaa waaye iyadoo maanta ay tahay mid wadankeena wadan baabaa uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yar tahay haddana nin walba suu doono u maamulanayo wadanka haduusa dawlad lahayn oo kala dambeyn lahayn waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday asagaa iskale hadda waa kuwa aqoonyahanku sheegaya doolar baa wadanka soo galo ninku doolarka asagaa iskale cidilama laha labadaa fikradood waa soo dhaweynay waa kaa haynaa su-aal miyaad ku darsanaysaa su-aasha aan ku darsanaya maadaama wadankii dawlad ay ku tilmaamantaha waxaan leeyahay aqoonyahanka sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta wadanka inay sicir bararka sidaan u saameeyo dabiya dacal ilaa raas casir ilaa raas kambooni qabsaday ma laga yaabaa wax isbedela inay keento dawladan haddeer udubsano yaro haddeertan la magacaabo waa mahadsan tahay noo soo koob jawaab jawaab su-aashaas runtii runtii walaashay aad bay umahadsan tahay laakiin mar kasta iyo iyo qof kastoo i dhegeysta waxaan ku soo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dawladda inay ilaaliso marka dawladda ilaalintuna waxa weeye hay-ad kasta kasta iyo wasaarad kasta xil baa saaran marka waxaa maqan oo aan jirin awoodii bangiga dhexe walow bangiyada hadda jira ama ama ama federaalka bangiye bangigiisaba ama dhinacayaga ama dalka ayaga dhinaca somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda marka marka marka wax suurtagalaba maaha waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxaa maanta soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn waayo tusaale yar baan ku siinayaayo haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo oo bangiga dhexe la yidhaha lacag daabac waxa weeye haddii shay sablaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii unsan waxba ka qaban waxa weeye shaygaa qiimihiisi wuu jabaya jabay shaygii dawladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah gol ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aada moodo inay isku xidhan yihiin taasna waa tala rabo waayahay in qof kasta uu ilaahay ka baqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo kasoo horjeeda maaragta dhegeysto kale ayaan fursad siinaynaa waktiga ayaa nugu yar dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabo aada umahadsan tahay jaamac buula jaamac jaamac farasle adigii aqoon-yahanka waa dhegeysto lagu magacaabo cabdullaahi cali delebey waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya horta anigu waxaan qabaaba in dadka soomaaliyeed in lacaga dawladda hadda jirta maxamed cabdullaahi farmaajo ay maaragtay usoo daabacdo horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaday ka tahay in ay shacabka soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan dalka in dhaqaalihiisa kor u kaco qeyb ayay ka qaadan karaan marka waxaan maaragtay ka codsan lahaa in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos u qaadin su-aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay waa hal annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay shacabka soomaaliyeed lacagaha qalaad marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno aad aad ayaad umahadsan tahay cabdullaahi dalabey oo naga soo wacay muqdisho cabdi cali daakir kusoo dhawow ji walaalkay marka hore sida uu sheegay waa run dawladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato waan rajaynayaa runtii farmaajo ama dhinacaas waa waa wuu garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee somaliland madaxweynaha hayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya laakiin waxaa aada iyo aada u fiican oo so dhinacan federaalka soomaaliya iyo dhinacan kale ee somaliland ba maaragtay labadaba xaaraanka ah dalka in laga lagu isticmaalo waxa la yidhaahda laba lacagayo inay ka socdaan midda kale lacagta dollarka ah lama isticmaali karo waa in sida ugu dhaqsaha badan dawladda federaalka ah ay go-aan ka qaadato waayo kuma socon karo maxay ahay toolay waddan dhan oo qaran oo jiro koransigiisi inuu meesha ka baxo waxa weeye waa tan maanta venezuela ka taagan oo weliba dhacday markay koransigeedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada deriska la-aa markay lacagtoodii waxgoyn weyday marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo controolka iyagaa haya laakiin ma laha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa iyaga laftooda waa inuu bangiga dhexe waxa ku jirta hulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bangiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa bangiguna uu keenaa in currencyga uu soo celiyo shilinka soomaaliya ee maaragtay la qaadan doona insha allah aqoon-yahan cabdi cali daakir aad ayaad u mahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka waxaan rabaa arrin soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada hargeysa berbera muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan teleefoonada ku jirta ee iyado iyadoo danaabaysan la wareejinayo dhaqaalihii intii u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qeyb weyn ka tahay sicir bararka taas maxaad ka leedahay runtii lacagta teleefonka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta teleefonka qofba siduu u yaqaano oo wax ku iibinayo waxa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo koransiga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay waxay samaynaysaa disline purchasing powerka waxyaabaha keena weeya caalamka oo dhanna dariiqaasu u arkaa marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha uu ka maqan yahay regulationkii baa maqan markaasaad ula socoto anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin systemkana ah mobilka lacagta la maxay ahayd lagu iibsanayo ama wax lagu wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo waayo ego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaadhso kow dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso way ka baxday meeshii because hawa wax lagu kala lagu kala iibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag waddanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa electronigu wuxuu yaraynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacagta dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirto dee dawlad dawlad dawlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto waan u imaanaynaa waa waan ee waan rajaynaynaa in la helo dawladda hawshaa wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambayntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay dhegaystayaashuna ay ka hadleen daabacaadda lacag marka in lacag lasoo daabacaa maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo runtii runtii daacadda lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bangigu leeyahay bangigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bangigii waxa weeye isagay inuu daabaca ay tahay lacagta lasoo daabacaya markaa bangigu iskama daabici kare oo wuxuu rabaa bangigu inuu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monitor policy siyaasadda maaliyadda markaa dhinaca maaliyaddu waa inay soo soo qoondaysaa daabacaadda lacagta loo baahan yahay marka caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dawladda ka jirta federaalka soomaaliya waa laba boqol iyo lixdan weeye miisaaniyadeedu haddii dawladda federaalka ka jirta soomaaliyeed ay maaragtay bajetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda bajetkeedii uu ka uu maaragtay deficit uu yimi oo ah sbendingkeedii iyo dakligii usoo xerooday waxaa badan sbendingkeedii baa batay markaa iyada ah waa baahi la ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in waddanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay markaa dhinaca doolarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo oo waddanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay laakiin qiyaas siman oo laysla og yahay oo dalka iyo ummadaba aan ku noqon maaragtay cabsi aan gelin laakiin hadday lacag halkaas halka halka ayaan waa dhibaato halka ayaanu ku daynaynaa cabdi cali daakir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad baad mahadsan toddobaadka dambe barnaamijkeena waxaanu kusoo qaadan doonaa caafimaadka khaasatan caafimaadka ilkaha ee ummadda soomaaliyeed tan iyo kulantadeena dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiso leh